habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
sanad wanaagsan dhegaystayaal waa jimco kowda bisha januari sannadka waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo cabdixakiin maxmuud shirwa
qodobada dhegaystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan ku lafagurayno muranka siyaasadeed ee doorashada soomaaliya iyo weliba baarlamaanka oo muddo xileedkii ka dhammaaday u dhaco madaxweynuhu baarlamankiina hadda dadka jooga in badanoo anugu aan kamid aan aaminsanaha baarlamanku inuusan legitimate ahayn waxay u baahan tahay in laga sii fikiro waxaa xal ah waxaan leeyahay soomaaliyey aan isku nimaadno aan wada hadallo heshiiskan aan wadno waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in lays wada raaco ummadda soomaaliyeed oo dhan inaan wada tashanno aan wada hadallo waa aan heshiino wixii lagu heshiiyey in la fuliyo guddi doorasho oo loo dhan yahay oo maaratay oo shuruudihii doorashada xeerka doorashada loo dhammaystiro waxaad kaloo dhegaysan doontaan wariyaal tababar loogu soo xiray magaalada jigjiga ee xarunta dowladdeegaanka soomaalida etoobiya qodobadaas iyo weliba warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunidu inoo hayso sahre ciidla nuur
howlgalkii nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ku sugnaa gobolka daafuur ee dalka suudaan ayaa qaybtii ugu dambeysay xalay ka baxday dalkaasi iyadoo ay weli deegaanka ka socdaan qalalaase iyo isku dhaciyo bulshada dhexdeeda ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobey ayaa gobolka daafuur ku sugnaa muddo saddex iyo toban sannadooda oo ku egeyd koob iyo soddonkii disembar labada kun iyo labaatanka gobolka daafuur ayay dagaaladu ka bilaabmeen sanadkii labadii kun iyo saddexdii xilligaasi oo ay isku dhaceen jabhaddii janjawiijka ee kasoo jeeday bulshada laga tirada badan yahay iyo dowladdii uu hogaaminayey madaxweynihii xukunka laga tuuray cumar xasan al bashiir inta la xaqiijiyey saddex boqol oo kun oo qof ayaa dagaaladaasi ku dhintay in ka badan laba milyan iyo bar qofna way ku barakaceen sida ay qaramada midoobey sheegtay madaxda howlgalka qaramada midoobey ee dalka suudaan ka baxay ayaa warbaahinta u sheegay in xukuumadda cusub ee haatan ka talisa suudaan ay la wareegeen mas-uuliyadda ammaanka ee gobolkaasi maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka ee magaceeda loo soo gaabiyo i c c ayaa dembiye dagaal ku soo oogtay madaxweynihii hore ee suudaan ee xilka laga tuuray cumar xasan al bashiir sanadka cusub ee labada kun iyo koob iyo labaatanka ee jimcahan maanta dunida ka curtay ayaa dalka britain ugu bilaabmay iyagoo si rasmiya uga baxay midowda yurub oo ay ka tirsanaayeen laga soo bilaabo sanadkii kun sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii hanaanka ka bixitaanka britain ee midowda yurub oo loo soo gaabiyo brexit ayaa soo jiitamayay tan iyo sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii taasi oo siyaasadda labada geesoodba saameyn ku yeelatay isdhexgalka iyo ganacsiga in ka badan shan boqol oo milyan oo qof oo si xor ah ugu kala gooshi jiray iyo toddobiiyo labaatanka waddan ee midowda yurub ayaa istaagay markii la galay kowda bisha koowaad labada kun iyo koob iyo labaatanka wargeysyada waddankaasi kasoo baxa ayaa faallooyin dib u eegis iyo qiimeyn isugu jira ka sameynayay muddadii ay soo socotay brexit iyo mustaqbalka waxa la filan karo waa berigii saaka ayaa la bilaabay ilaalinta iyo xoojinta kastamada dalka britain oo awal hore u furnaa waddamada midowda yurub sanadkan labada kun iyo koob iyo labaatanka ayaa saxaraha toddobaatanka sano ka badan jiray ee macdanta laga qodo ee gobolka california uu noqonaya xudunta soo saarista tamarta dhulka hoostiisa laga soo faqo ee dalka maraykanka iyadoo ay sii yaraanayso macdanta dhulka laga soo qodo ayay haddana lagama maarmaan u tahay isticmaalka baabuurta tamarta ku shaqeeya hybridka loo yaqaano telefoonada casriga ah iyo qalabka milatariga qaarkood soo saarista macdantan ayay dowladda maraykanku ku doonaysay in lagu tashiilo tamarta wax ku oolka amaba raandhiis kale toddobiyo toban qaybood oo ka mida macdanta nooca laga soo saaro buuraha ayay injineerada maraykanku ogaadeen sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaal iyo afartankii taasi oo wax ka tari karta ku dhowaad kala badh baahida ay dadweynaha dunidu u qabaan ka faa'iidaysiga macdanta dhulka hoostiisa laga soo saaro
aad bay umahadsantahay zaare cidlo nuur oo warkaynala socodsiinaysay taasi ayd halkaad ka dhegaysaneyseenna waa v o a madaxweynaha dalka jibuuti ismaaciil cumar geelle ayaa munaasabadda sanadka cusub awgeed u gudbiyey dhambaal hambalyo bogaadin shacabka jibuuti isagoo dhinaca kale ka hadlay mucaaradka jibuuti bilaa u horeeya ee sanadka cusub dalka jibuuti waxa uu galayaa doorasho geelena waxauu soo sharaxayaa markii shanaad warbixin arrintan la xiriirta waxaa jibuuti ka soo diray ramadaan muuse nuqul ka mida dhambaalka madaxweynaha jibuuti oo xafiiska wararka u qaabilsan madaxtooyada jibuuti uu soo gaadhsiiyey laanta afka soomaaliga v o a ayaa ah dhambaal dheer oo ka kooban afar bog oo ka xog warramaya dhinacyada caafimaadka dhaqaalaha arrimaha nabadgelyada iyo siyaasadda dalka jibuuti waxyaabaha la xusi karo waxaa ka mid a madaxweynaha jibuuti uu soo dhoweeyey sida ugu howlgaleen shicib iyo dowladba la dagaalanka iyo xakamaynta xanuunka covid isagoo madaxweynuhu si cad u tilmaamay in loo baahan yahay in sidaas loo sii wado dadaalka maadaama weli taagan yahay caabuqa covid madaxweyne ismaaciil cumar geele wuxuu ku shaaciyey dhambaalka inay sii xoojin doonaan dadaalkooda ku aadan la dagaalanka shaqola'aanta dhallinta iyo saboolnimada isagoo uga mahad celiyey xoogaga ciidamada milatariga iyo kuwa nabad sugidda shaqada ay hayaan ee xasilinta ammaanka jamhuuriyadda jabuuti dhinac kale madaxweyne ismaaciil cumar geele wuxuu ku booriyey dadweynaha jabuuti inay ku adkaadaan midnimada qaranka iyo isku xidhnaanta qaybaha kala duwane uu ka kooban yahay shacbiga jabuuti madaxweynuhu wuxuu tilmaamay in ismaqalka wanaagsan ee heerka qaran ay tahay hantida ugu weyn ee dalka jabuuti sidaasi darteedna loo baahan yahay in aan marnaba loo dabcin kuwa iyagoo jooga dalalka dibadda sida joogtada u raadiya inay hore ugu tuuraan dadweynaha reer jabuuti waxyeelada colaadda kala qaybsanaanta iyo gacan ka hadalka iyadoo madaxweynaha jabuuti u xusay inay iyaga waajib u tahay in si xidhiidha oo abaabulan ay uga hortagaan waxa uu ku tilmaamay kooxaha shaydaanka ay isku bahaysteen siyaasadda maran habaabinta iyo isirsooca waa siduu dhambaalku u qoran yahay dhambaalka madaxweynaha jabuuti ayaa kusoo beegmaya iyadoo dalku haatan uu gudagalay qabanqaabada iyo diyaargarowga doorashada madaxweynaha ee jabuuti ka qabsoomi doonta toddobaadka u horeeya ee bisha afraad ee abriil iyadoo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle uu horey si rasmiya u shaaciyey inuu mar kale u tartami doono talada dalka jibuuti rabadaan muuse v o a jibuuti
magaalada jigjiga ee xarunta dowla degaanka soomaalida etoobiya ayaa lagu soo gebagabeeyey tababara muddo laba maalmooda u socday saxafiyiinta ka howlgala warbaahinta dowladda wariyaha v o da gobolka maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada jigjiga waxaa magaalada jigjiga ee caasimada dowladdegaanka soomaalida lagu soo gebagabeeyey tababar socday muddo laba maalmood ah islamarkaana ku saabsanaa wacyigelinta saxafiyiinta ka howlgala wakaaladda warbaahinta dowladdegaanka soomaalida iyo xafiiska warfaafinta ee kor uqaadista heerkooda fahamka dhanka saxaafadda ee xoojinta howlaha horumarka iyo nabadgelyada shaqooyinka saxaafadda gabagabadii tababarkan ayaa waxaa v o a laanta af soomaaliga la hadlay agaasinka waaxda warfaafinta ee xafiiska warfaafinta dowladdegaanka soomaalida mudane cabdeeq maxamed yuusuf oo ugu horrayn ka warbixiyey tababarkan cidda loo qabtay iyo ujeeddadiisa tababarkan waxaa ka qayb qaadanayey dhammaan xirfadayaasha ka howlgala wakaaladda warbaahinta luuqadaha kala duwan ee ka baxa sida luuqadda af soomaaliga luuqadda xabashiga iyo luuqadda af oromooga nuxurkiisuna wuxuu ahaa sidii aqoonta iyo xirfadda xirfadayaashan mar walba kor loogu qaadi lahaa marka tababarkan waxaa lagu qaadanayay cashiro muhiim u ah shaqooyinka ay qabanayaan gaar ahaan wararka taagan ee current issueska ah sidee bay media coverageka ugu samaynayaan qaabkay u diyaarinayaan wararka idaacadda iyo kuwa telefishinka maxay kula duwan yihiin qaabkay bay focuska u saarayaan barnaamijyo taya leh oo cid kasta ay ka qayb qaadato oo dhinac walba dadka wax laga tusayo wararka iyo barnaamijyadu qaabkay u noqon lahaayeen kamaradda qaabka loo duubo kamaraddu waa shayga miidiyaga gaar ahaan telefishinka halbowlaha u ah kamaraddu sawirkay qaadso ujeedda iyo fariin buu tabinaya kamaramaanadu sidii ay faham buxa uga yeelan lahaayeen sawirka iyo ujeeddada iyo risaaltigiisa ayaa qayb ka ahaa tababarka marka wariyaasha waxaan ku tababarnay bal laga bilaabo war diyaarinta warkaa war taya leh soo jiidasho leh shacabku ku qancaan siduu noqon karaa mudane cabdideeq maxamed yuusuf ayaa waxaan sidoo kale wax ka weydiinay sababta tababarkan loogu qabtay wariyaasha ka howlgala warbaahinta deegaanka oo keliya islamarkaana loogu qaban waayey kuwa ka howlgala warbaahinta gaarka loo leeyahay waxa uuna yidhi waa su-aal aad u qiimo badan wariyaasha ka howlgala deegaanka soomaalida tira male inta jeer aan siinay tababaradan waxaa da ugu dambeeyey laba toddobaadan ka hor wakaala muxuua naba telefishin shaqaaluhu aan xaruntooda ugu tagnay telefishinka gaarka loo leeyahay deegaanka soomaalida ee naba t v xaruntooda aan ugu tagnay halkaasaan ku tababarnay kuwana maanta halkaan ku tababarnay kuwa kalena iyagaan ugu horreysiinay iyagoo wada jir ah maadaama afar iyo toban telefishin deegaanka howlgalaan iyagoo wada jir ah baan halkan tababaro nooc walba aan siinay marka nuxurka waxa weeyaan maadaama xirfadan hadda robsectorkan communicationka iyo mediagu deegaankeena hadda uu kusoo kordhayo in shaqaale fara badan oo aqoon u leh sidaan usoo saari lahayn tababaradan marka bilow maahin waa kuwii ugu horreeyey laakiin waan joogtaynaynaa ilaa iyo mustaqbalka waxaa isku dayaya tababaro dhaadheer siday xirfadlayaasha ka howlgala warbaahinta guud ee deegaankeenu ay u heli lahaayeen maxamed aadan kuluc iyo fayse cabdilaahi waxa ay ka mid yihiin saxafiyiinta tababarkan loo soo gebagabeeyey waxaayna ka warbixinayaan waxyaabaha ay ka faa'iideen tababarkan tobabarkan maanta noo soo gabagaboobay ee waxuu ahaa tobabar lagu kobcinayay garaadkayaga aqooneed sidii aanu wararka iyo sidoo kale barnaamijyada aanu ula jaan qaadi lahayn sida caadiga imka saxaafadaha caalamka oo kale ay u shaqeeyaan waxaan rajaynaynaa tobabarkan inuu waxweyn ka tari doono qaabka aan wararka u samayno sidoo kale qaababkaan barnaamijyada u samayno inuu waxweyn ka bedeli doono islamarkaasina aan la jaan qaadi doono tviyada kale caalamka tobabarku ujeedooyin kala duwan buu xambaarsanaa sida warka loo sameeyo sida barnaamijka loo sameeyo guud ahaan waxaa la odhan karaa casharadii aad hore u taqaanayna wuu ku xasuusinayay kuwo cusubina gaataayo waa ku jireen run ahaanta wuxuu ka mid ahaa tababarada lagu kobcinayo aqoonta iyo waayo aragnimada wariyayaasha si awooddooda wax soo saareed markaasi loo xoojiyo isku soo wada duuboo waxaa soo badanaya tan iyo markii uu ka dhacay isbeddelka dowladdeegaanka soomaalida tababarada loo qabanayo saxafiyiinta ka howlgala dowladdeegaanka soomaalida si kor loogu qaado xirfadooda saxafinimo iyadoo tababarkanna uu yahay kii koowaad ee si gaara loogu qabto saxafiyiinta ka howlgala warbaahinta dowladda maxamed cabdiraxmaan gaataa v o a jigjiga
markandhe kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aynu ku lafagurayno muranka siyaasadeed ee doorashada soomaaliya iyo baarlamaanka oo muddoxileedkiisii dhammaaday zaynab abuukar maxamed ayaa magaalada muqdisho kasoo diyaarisay barnaamijkan
kulanti waxaanoo wanaagsan dhagaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka dooda iyo muranka ka dhashay hanaanka loo marayo guud ahaan doorashada soomaaliya ayaa sababtay in la soo gaaray xilligan dhammaadka muddaxileedka baarlamaanka iyadoo uusan jirin baarlamaan kale oo bedelaya kan tobanaad ee haatan uu waqtigu ka idlaaday maxaa ka dhalan kara dhammaanshiyaha baarlamaanka labada aqal yaa bedelaya mar haddii sharci ahaan baarlamaanka waqtigiisu dhammaaday iyo weliba dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashada aqalka sare ee loo asteeyey in ay bilaabato maalintii shalay waxaa barnaamijka igala qaybgalaya oo marti iigu ah xildhibaan caashe koos maxamuud cumar oo baarlamaanka federaalk soomaaliya ka tirsan cabdulaahi maxamed aadan cabdulaahi farey gudoomiye ku-xigeenka guddi ay dhowaan magacaabeen midooda musharaxiinta madaxweynaha sidoo kalena ah mudana ka tirsanaa baarlamaankii sideedaad ee dalka iyo abukaate maxamed xasan maxamuud oo ah sharciyaqaan dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka waxaan jeclahay inaan marka hore ku horeeyo xildhibaan caasho sidee u aragtaa xaalada siyaasadeed ee xilligan dalku marayo iyo dib u dhaca ku yimid waqtiga lagu heshiiyey in doorashooyinku ku qabsoomaan bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsan tahay saynab abukor v o a xaaladda dalku maraya waxa weeyaan waa waqtigii isku guurka kala guur haddaan dhan waan sii kala cararaynaa isku guurka xilligiisii baa la marayaa howluhuna way socdaanoo shaqadu sideedii bay u socotaa dardargelinna waxa ku haysa xukuumadda arrimaha doorashooyinka dib u dhaca ku yimiday doorashooyinka oo ahaa maxaadana maamul goboleedada soddon iyo kowda oo khamiistii ahayd waxaa dibudhacaas keenay waxa weeyaan maadaama shir uu ka socdo garowo oo dadkii maxaadani hawshaa qaban lahay halkaas ay ku mashquulsan yihiin dibudhacaas waxaa keenay arrimahaas shirkaas garowe ka socda cabdulaahi maxamed waxay ahayd soomaaliya xilligan doorashada inay socoto oo tii aqalka sare oo ahayd in ay bilaabato khamiistii mar kale dib u dhac ayaa ku yimid maxaad is leedahay aragtidaada sabab ayay u tahay horta arinta ah maxay wax u qabsoomi waayeen waxaa ka horeeya yaa iska laha shaqadan shaqadan in la qabto doorasho in waqtigii howlihii loogu talagalay la qabto yaa iska lahay dowlad kasta markii lasoo doorto ama baarlamaankeeda ama madaxweynaheeda waxay leeyihiin waqti waqtigaasoo loogu talagalay dhexdiisa in lagu qabto howlaha doorasho dowlado horaa lasoo maray soomaaliya maanta tan uma horeyso umana dambayn doonto waxaad moodaa marka in howlwadeenadii dadkii loo diray shaqadan in ay waajibkoodii gudan waayeen mar haddii waajibkooda gudan waayeen waxaa keenaysa marka inay timaado arrimo isku dhexyaac ah oo aanan lahayn waqtiysan ma waqtiyaysana sababtoo ah haddii waqtiga loogu talagalay ay ku soo kala cadayn lahaayeen intaasaan qaban karnaa haddaad xasuusato gudoomiyihii laga qaaday xilka ee baarlamaanka jawaari wuxuu sheegay muddo dhowr sano ka hor in ay guddigii madax bannaanaa ay soo cadeeyeen habka doorasho iyo in la qaban karin aan la qaban karin waa la iska indhatiray hadda marka waxay taagan tahay ilaa hadda ma cadda wax doorashada nooca maalintay dhacaysa ilaa hadda wax cadda ma jiraan maxaa yeelay waxaa la leeyahay maamul goboleedada aa codsaday aaway warqadii ay ku codsadeen waxaa la rabaa wax dawliyaan ka hadlaynaa moogtahay ma aha wax oo dad suuqa isu sheegayaan warqadii iyo referensiga ama tixraacii loo raaci lahay iyo cadaymihiia loo baahan yahay maamul goboleedyada ma u dhan yihiin doorashada laftigeeda taasaan muhidiin u baahan marka waxaad ujeedaa in aanan laga ahayn laga midisnayn doorashada waqti waa yani shaqada socota farsamo ahaan waa noqon kartaa laakiin doorashadaani dadban waa inay noqotaa mid loo dhan yahay heshiis laga yahay la wada ogol yahay haddii la helo way socon doontaa dibudhaca waxaa keenaya khilaafka yacni dadkii hawshaan waday raalli kama aha wax loo dhan yahay in la qabto abukaate maxamed inaan xilligan sidii wax loo filayay ama jadwalku ahaa aanay wax u dhicin ama u socon maxaa keenay
soomaalida mushkiladda haysata waxay tahay waxaysan lahayn aragti siyaasadeed oo fog oo road map leh oo wax kastaba ay jadwalaysan yihiin kuna socdaan haddii caqabad yimaadaan waxaa laga hadlayaa habka siyaasadda waxay u baahan taha wuxuu siyaasadda deeyihiin heshiis bulshadeed ama heshiis dadka waxa ay ka dhexeeyaan markaas marka waxay ku timid markii loo baahnay ayaan political settlement wax lagu wado oo heshiis lagu yahay aanay dhicin qalabqalab badanaa jirtay iska dabatuuraa jira waxaan midaysnayn fikirka doorashada marka haddii marba fikirka doorashadu aanu midaysnayn sidee u dhici karaysaa in gruub oo maaragtay ama maaragtay tiam oo tiim kale kasoo horjeedaan ama tiimab kale kasoo horjeedaan inay inta wax wakhtiyeeyaan qabtaan waa adag tahay siyaasaddu waa garangaro isku wada xiran waa dhiilal waaye waa maaragtay social contract la ilaalinayo waaye marka maadaama wixii wax dastuuriyan loo raacayo aanay ahayn ay tahay wax heshiis siyaasadeed u baahan ayaan waxaan caddayn habkii loo raaci lahay y haddana fili mayno inay si fudud ku dhaci doonto xildhibaan caashe koos haddii aan dib kuga soo laabto yaa leh mas-uuliyadda amaba eedda in ay howshu socon weysay ma xukuumadda iyo baarlamaanka mise maamul goboleedyada iyo mucaaradka waad mahadsantahay saynab wax yar haddii aan usoo noqdo jaallahaga agteeda fadhiya ee xildhibaankii hore musharaxiintana matalaya soomaalidu waxay ku mahmahdaa nin naagtaada rabaa gabadhaydaan ku siinayaa kaama yeelo waa nin kursiga doonaya isaguyo wax raadisa laakiin waxaan ka hadlaynaa siday runtu tahay idinkuna aad la socotiin doorashadu waxay soo marta dhowr malxaladood waxaa laga bilaabay uu ka bilaabay madaxweynaha jamhuuriyaddu xilka markuu hayay sanadiiya wax la jira wuxuu isugu wada yeedhay oo la tegay maamul goboleedka koonfur galbeed halkaas ayaa shir lagu soo qabtay waxaa lagu soo heshiiyey in la sameeyo doorasho qof iyo coda waa la sameeyey xukuumaddaa samaysay liiskii xidhnaa markii baarlamaanka la keenay golaha shacabka wuu ka biyodiiday waxaana na siinaya qodob dastuuriya qodobka afartanyotoddobaad in uu baarlamaanku curin karo doorashooyinka waan samaynay guddi doorashaan samaynay oo golaha shacabka ah guddigii doorashadu waxay soo saartay waxay soo saareen doorasho qofiyo coda inta tanaasulaad la sameeyey saynab inaad dhegaysatiin abukaatuuna wuu ogyahay wixii sharciyana la ogyahay ama wuxuu dadku qabtana in la xaqirayo waa ceeb doorashadii markaan samaynay oo doorashadii la keenay oo waan ansixinnay madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu ka hor saxeexay xubnaha labada gole ee baarlamaanka guddoonkooda oo dhan ra-iisul wasaarihii xukuumadda federaalka iyo ku-xigeenkiisa waxaa lagu saxeexay madaxtooyada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya way hirgashay waxaa la yidhi hal diidanigeeda ku xoqata ma weydo arrintaa markii la sameeyey waxay ka socon weyday maamul goboleedada iyo inta danaha kale ee wada howlo kale oon soomaali lahayn dad wada oo badan oo waxaa jira soomaaliyeed oo musharaxiin mucaaradi maba jiraan waa ladhaha musharax hadda saxsan oo la siiyey baajo haysta oo musharaxi ma jiro laakiin waa dad damaca uu ku jiro siyaasadan inay madaxweyne noqdaan horena u soo ahaan jireen anigu musharaxiintu waxba ma saxiixin oo iyaga saariba maayo dembiga waxa iskale raggii soo saxeexay sharcigaa gacantaan ku hayo waa sharcigii heshiisiinta jihaynta doorashooyinka madaxweynaha jamhuuriyaddu tanaasul buu sameeyey xamar buu ugu yeedhay way diideen isagaa ugu tegay maamul goboleedada wuxuu tegay maamul goboleedka galmudug wuu fadhiistay oday soomaaliyeed buu noqday tanaasul fara badan buu sameeyey waxay yidhaahdeen dalkan kama soconayso doorasho qof iyo coda haye maxaad haysiin doorasho dadban baan haynaa saddex boqol iyo kow baanan keenaynaa wuxuu yidhi anu baarlamaankii baan la soo hadlay waanan ku celinaynaa ee keena wuu yimid de markuu noo sheegay xamarna lagu ballansan yahay xamar la yimid haddana way diideen saddex boqol iyo halkii qof iyo afartii meeloodoo lagu geli lahaa ayagaa diiday diidmaday diideenna heshiis bay halkan ku galeen kaa haddaan ku akhriyaayo oo baarlamaankuna ansixiyey labadiisa gole madaxweynaha jamhuuriyadduna soo saxeexay faafinta rasmigaana ku baxay marka waxa weeyaan hal diidan maqaarkeeda waa layidhi meel ka gasha ma weydo waxa annaga waxaan leenahay nimankaa soomaaliyeed ee mas-uuliyadda maamul goboleedada u hay oo ka tirsan dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya ayaga ayaa shalayna sharcigan soo saaray maantana iyagiibaa diidan ha arkaan bulshada soomaaliyeed madaxweynayaasha doonaya inay xilka qabtaani ee musharaxiintiina ha aragto khaladka dadka iskale xukuumadina maleh baarlamaanno maleh
cabdulaahi maxamed waad degaysanaysaa xildhibaan caashikoos waxay ku doodaysaa in maamul goboleedyadii saxiixa heshiiska inay howsha ka socon weyse inkastoo musharaxiinta mucaaradka aanay door ku lahayn siday xustay heshiiska iyo waxa la isku haysto adigu aragtidaada dooda xildhibaanada
horta xildhibaanada waxa waaye horta heshiiskani la galay wuxuu ahaa heshiis yani siyaasadeed waxay wax ka socon lahayn ciddii habraacid diiday habraacid loo qaban lahay hoose loo qaban lahay waa xukuumadda federaalka iyo madaxweynaha ayaa diiday habraacid loo raaci lahay annaga waxaan ka mid nahay yani damaca walaashay shalay ayadoo xildhibaan ma ahayn damca soo waday xildhibaanay noqotay madaxweyne farmaajo ma ahayn damaca soo waday damac qofka soomaaliga wuxuu xaq u leeyahay inuu wax doorto lana doorto taas qofna laguma ceebayn karo marka saas la aligeed walaashay wayna ammaantay day tiri kuraasiga rabaan wayna ammaantay anisaan aaminsanahay doorka qofka soomaaliga wuxuu xaq u leeyahay dastuurka xaq uu siinaayo markaas dadka fulinta joogo markaas howlwadeenna waaye laakiin hadday sharci ku tumanayaan maahan indhaha in laga qabsanaya waxaan caddaynaynaa heshiiska guud inayna maamul goboleedada iyo dowladda federaalka galeen taariikhdeeda waa ogtihiin horaa loo baahiyey mar raba inaan dib ugu noqdo laakiin waxaa jira heshiiska maha wa laisku haya habraaca waay habraaci iyo sidii loo fulin lahay in la soo gaaro waxaa sababay dadka la dhuumanaya raba ayagu sida ay rabaan besa aniga ayaa garoonka ku jira afar goolaan leeyahay adoo eber lehna ila dheel dadka raba inay wax ku sameeyaan dadkaasaa wayaan dhibaatada wax wada waan la wada ogyahay abukaati maxamed waad dhegaysanaysaa dooda labada dhinac yaa leh eedda mas-uuliyadda sidii wax loogu heshiiyeen in hawshu aysan u hirgelin adduunka dimuqraatiyada waxaa la yidhaaho mekanismka lagu fuliyo waa doorashada doorashaduna waxay leedahay halbeeg adduunka oo dhan ay yaqaaniin oo la raaco halbeegaas haddii soomaaliya lahaan lahayd dhibaatadaanu ma timaadeen waxaan jirin nudji siyaasi ama bislaasho siyaasadeed oo dadka soomaaliyeed ay qabaan waa yar tahay mas-uuliyadda qolo walba markay ku fadhiisato kuwaan kuwii ka horreeyena waa aragnay kuwii kasii horreeyena waa aragnay wax dhaqan siyaasadeed oo bedelaya ma aragno waxay fiicnaan lahayd soomaalidu inay barato halbeegaas isaga ah in wax lagu aadiyo oo ah guddiga ama golaha ama guddiga madaxa bannaan la yidhaaho ee doorashada tooska ah ee baarlamentarianka ah ee lasoo qabtay ay ahayd doorashada inay qabtaan xataa haddii sistamkii lagu ballamay ahaan weyso waxay ahayd isagu inuu qabto maxaa yeele guddigaas guddi baarlamentarian uu ahaay dowladda qaybaheeda kala bedelanna markii laga reebo judishariga ay ka heshiiyeen oo baarlamanka iyo xukuumaduba intay ka heshiiyeen la magacaabay oo sidaas lagu ansixiyo u ahaa waxaa yimid marka xeer jajabaa yimid waxay u baahnaan lahayd in inta la wada fadhiisto wadanka aan karays la gelin laysla fahmo arintaas habraaca iyo reforming hab marka tashkiilada in laysku raaco si ay ixsaan ummadda soomaaliyeed ugu sameeyaan oo habkaas lagu fuliyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala qofku awoodda siinaayo qofka celi kara male maalika almulki tu'ti lmulka man tashaa ayuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka wareeji kara male inay inta iimaanka iswadageliyaan fariistaan heshiiyaan sidaas ha lagu maaragta doorasho ha lagu gala la yidhaah laysma lahayn raggii ka horreeyey maaragtay madaxweynaha hadda jooga ismay lahayn waa dhace waana dhaceen haddana kan joogaahu ismale mana rabiyo inuu dhaco waana xaalad soo jirtay ilaa dowladdii soomaaliyeed dib loo soo celiyey ilaa hadday taagan tahay ceeddu ceeddu horta waxay xoogga ay koraysaa waxaa la yidhi alcafwu cinda almaqdira qofka awoodda leh ayaa horta eeddu u badan tahay qofka awoodda leh marka waxaa la rabaa inta kale inuu u odayeeyo ou isu keeno oo wada fariisiyo oo xal laga gaaro taasoona sharafta iyo karaamada ku heli karaa xildhibaan caashe koos mudaxileedka dastuuriga ah ee baarlamaanka soomaaliya oo ahaa afar sano ayaa ugu dambeyn lasoo gaaray wakhtigan iyadoo uusan jirin baarlamaan kale oo bedelaya kan tobanaad ee haatan uu wakhtigu ka idlaaday inkastoo aad weli shaqaynaysaan bal inoo sharax sharciga idiin ogolaanaya baarlamaanka oo wakhtiga ka dhammaaday in uu haddana sharciyo kale ansixiyo horta baarlamaanka mudaxileedkii afarta sana ahayd waxay ku ekee toddoba iyo labaatankii bishan aan ku jirno disembar waxaa jira baarlamaanka intaan la gaadhin xilligiisii in hay-adaha dastuuriga ah ee maxaadane dowladda in ay baarlamaanku maalinkii heshiiskan jihaynta doorashooyinka la sameeyey ay ku jireen qodobo dastuuriya oo lagu qoray baarlamaanka waxaa bedelaya baarlamaanka tobnaad baarlamaanka koob iyo tobnaad oo lasoo doortay oo maxaadaney la dhaariyey si waafaqsan qodobka lixdanaad ee dastuurka federaalka waxa kabedelka lagu sameeyey sharciga lambar ee toddobiyolabaatanki lixaad labada kun iyo lixyo tobankii waa jadwalkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku sameeyey baarlamaanka sagaalaad waxaa bedelaya baarlamaanka tobnaad lasoo doortay kii oo qodobka lixdanaad uu noo siinayo ayaa ah si aan afraaq loo gelin hay-adaha dowladoo dhan hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka ee xilkoodii xilkooda sii haynayaan ilaa inta la dhisayo hay-ad walba hay-addii bedeli lahayd annaga keliya ma aha waa saddexda hay-adooda dalka ka dhisan oo ah annagaoo sharci dejintii ah garsoorka xukuumadda iyo madaxweynaha jamhuuriyadda marka waxaan leeyahay walaalkayow ama walaalahayga soomaaliyeed iyo wixii halkan iga maqlayow horta dalku firaaq ma gelin annaguna waxaynu ku joognaa kaasoo noo dhammaystiran hay-adaha waxqabadka iyagii dastuuriga ahaa sideed iyo labaatankii bisha oo shaqaan qabanay sagaal iyo labaatankii bisha miisaaniyaddii baan ansixinay shalay ay soddon bishu ahaydna saddex sharci heshiis sharciyeed oo dowladdu soo gaadheen dowlado kale la gaadheen baanu ansixinay sabtidoo berriyana waan ballansannahay insha allah haddii laha yidhaahdo waan ajandana wuu noo yaalaa waxaan leeyahay taas ha ku mashquulina waxaa ku yaala halkan haddaad saynab eegayso gudoomiye maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiye cabdi xaashi cabdulaahi gudoomiyaha aqalka sare waa sharcigii lixiyo labaatankii sebtembar la ansixiyey labada kun iyo labaatanka waa kan qodobka lixdanaad haddii uu diidan yahay dastuurku ka eegi karaa waxaa jooga sharciyaqaan oo na kala saaraya annagu sharciyan ma lihin waan joogaynaa laakiin inta baarlamaanka koob iyo tobnaad laga soo dooranayo dalku firaaq ma galayo shuruucdana waan kasii shaqaynaynaa cabdulaahi maxamed haddii aan ku siiyo waad dhagaysanaysaa xildhibaan caashe koos waxay qabtaa in baarlamaanka tobanaad uu sii shaqaynayo inta baarlamaan kale lasoo doorto sidee baad u aragtaa dooda la xiriirta in inta wadanka uu firaaq ama gaabgeli lahaa in baarlamaankan uu sii shaqeeyo si la mid ah uu ansixiyo shuruucda dalka inta aan waqtiga ka ilaanin laba arrimood aan kala qaadaynaa midda qodobka lixdanaad faqradiisa koobaad muddada xileedka baarlamaanka waa afar sano ani ma qorin mogtaha waana waana waana waana waxa weyaan waa dastuurkii ay ansixiyeen sideed boqol labaatan iyo shanta xubnood ee bulshada soomaaliyeed wakiilka ka ahay xildhibaanada waxaan leeyahay waa ku dhegeysanayana inay dhegeystaan roon horta waxa weyaan baarlamaanku waqti awoodda codeed uu leeyahay xildhibaanku waqtigiisay ku xiran tahay wadankana firaaqa yaa gelinu haya yaa gelinaya dadkii shaqada loo diraya shaqadooda gudan waaye waxa weyaan marka hadda laga soo bilaabo maalintii xasan cali kheyre la riday xukuumaddii yacni sharciyadda ay soo qaadqaaday oo geysay baarlamaanka ilaa hadda waxay ansixinayan wax sharci maaha meel dastuurka ka qorantayna ma jirto yani mana mana noqon doonaan wax yani oo hirgaran ma noqon doonaan haddii sharciga la raaco sababto waxa weyaan wax kastaba wax meel bay ka bilowdaan meel bayna ku dhammaadaan taas waxaan ka leeyahay baarlamaanka wakhtigiisii ma joogaya mise waa tegaya waa wax kale laakiin sharciyad codeed oo intay wax ku ansixiyeen sharci ku noqonaya ma lahan wakhtigooda wuu dhammaaday baarlamaankan baarlamaana bedelaya waa sax laakiin wax codoo ay leeyihiin wax ku ansixinaya ma leh meeshan ay noo joogayaan baarlamaanka kalenta lasoo ansixinaya marka lasoo ansixay ayagaa soo geli kara qof kalea soo geli kara kuwaasaa sharci noqon doona laakiin walaalahan sharciga waa ka dhammaaday wakhtigii ma sii joogayaan oo intii baarlamaanka kale ka imaanayaan mise waa baxayaan waa sha'ni kalenta laakiin awood codeed oy leeyihiin oo sharcigu siinaya ma jiro wax yar waxaa jiro kalenta xildhibaanada hore waxay u sheegtay in laga soo shaqeeyey oo xukuumadda iyo madaxweynuhu ka soo shaqeeyeen doorasho qof iyo cod ah doorashada qofkii codka nabadgelya u baahan tahay ma laga soo shaqeeyey waxay u bahan tahay xuduudada tirakoobkay u baahan tahay wixii dhoon ma la soo samaynin kadibaa markii saddex sano iyo bar meelaha la fadhiya waxaa la yidhi doorasho qof iyo cod ah yacni waa kelimad xaqa laakiin baadil loola joodo dadka in lagu banhababi laga rabo dadkana dad waxa dadka marta indhaha malaco dadka xataa qalbiga in looga ciyaaro siyaasadooda lagu ciyaaro oo caqligooda lagu dheelo waxay ku noqonayaan maarata dhibaatay ku noqonayaan waxaan leenahay walaalayaalow dadkan sharcigan heshiiskan bulshaa dadka deeqa qof qof nacab ma jiro qof qof gooni u haystan ma jiro dadkaani ninba maalinaa la doorana maalin adduunyada qiimo waxay kuleedahay isbedelka ku leedahay ha ogolaadaana sharciga ha usoo noqdaana yaqiinta iyo maarata kalsoonida ha qaataan maasinta waxaan siinayaa xildhibaan caasha koos horta waxaan leeyahay walaalkay walaal waxa weeyaan wixii walaalow lagu waayo waxba laguma helo waxaan waxaan weydiinayaa walaalkay anigu qodob dastuuriya ayaan soo cuskaday qodobka lixdanaad abukaatiga dalkuna wuu joogaa laba boqol iyo oo wakhtigayagii annaga weliba marka awood baan lahayn annagoo awood leh oo xildhibaano culi xasaanadiisidna ayaanu ansixinnay hadduu leeyahay waxba kama jiraan wixiinnii ya waxaan hore usoo ansixiy o dhan waxba kama jiraan sharci uu ansixiyey golaha baarlamaanka federaalka maaha golaha shacabka kumalihi golaha federaalka baarlamaanka federaalka laba boqol iyo konton iyo laba xubnood oo baarlamaanteeri ansixiyeen hadduu ku sheegayo inay sharci darro tahay iyaga oo musharixiin ah oona cidi ogeyn waxay sharci ku yihiin maxay tahay anugu labada kun lix iyo tobankii iyo labada kun labiyo tobankiiba xildhibaanadii soo galaan ah labada kun labiyo tobankii oday baa isoo qoray odayga beeshayda khayrallah siiyo suldaankayga lix iyo tobankii madaxweyne xasan sheekh maxamuud maxamed allah xafido ayaa ahaa madaxweynihii jamhuuriyadda aniguna waxaan ka mid ahaa dadkii u ololeynayay madaxweynaha waa runtiisa abukaataha qof walba ilaahay baa wax siiya habeenkii laba boqol iyo labaatanka aanu halkaa ku keensannay eanu hadlaynay maxamed cabdilaahi muu diidin guddigii madaxweyne uu keenay xasan sheekh maxamuud taasuu iimaansaday musharixiintu ha noqdaan musharixiintii soo jiri ha iimaansadaan guddigan la keenay iyo dowladda waxay wadda ha iimaansadaan dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiinaan iminka inagu soo biiray weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno marxalada kala guurka ah ee ay marayso siyaasada soomaaliya abukaati maxamed yaa bedelaya mar haddii sharci ahaan baarlamaanku waqtigiisa dhammaaday awoodse ma u leeyahay in si la mid ah baarlamaanka inta uusan waqtigiisa dhammaano u shaqeeyo muddada xilhaynta baarlamaanka federaalka waa afar sano oo ka bilowda maalinta natiijada doorashada lagu dhawaaqo horta fakhradaas kaliyaa wax ka sheegaysa fakhradda labaad waxay ka hadlaysaa xildhibaan kasta oo baarlamaanka federaalka ka mid ah dib ayaa loo dooran karaa waa iskaaba ayaan waxyaaba marka isdiidayaa jir waxaa dhici karta walaashay caasho ama xildhibaanada iyo baarlamankuba inay ictimaadeen wax kabedelka dastuurka ama dib u eegista dastuurka waxyaaba lagu dhigay laakiin aan weli dhaqan gelin inay isticmaaleen waa dhici karta laakiin qodobkaasi dastuurka kuma jiro oo sheegaya in baarlamanku ay wax kordhin karaan haba yaraatee labo curfi dastuuri oo dhigaaya iyadana ma jirin baarlamankii waagi xasan sheikh saad og tihiin ma shaqaynaynin wuxuu ahaa maxaa la yidhaahaa iisheeg wuxuu ahaa yacni baarlaman aan shaqayno u ahay waxaa lagu daboolay walow anigu aan waagaas diidanaay oo habka loo isticmaalo laakiin political settlementiga aan ka hadlay heshiis siyaasadeed oo dowlad goboleedyada iyo maaragtay xukuumaddii markaas jirta ay ka heshiiyeen ayaa lagu keenay baarlamaanka shaqadiisii waa laga tegey ma aysan lahayn wakhtiga lixda bilood hoo jiray awood baarlamaan mala ahayn xataa caretaker ma aanay ahayn waxaa laga rabay marka qodobka sagaashamaad faqradda oo madaxweynuhu wuxuu kala diri karaa golaha shacabka marka muddadiisa xilka dhammaato si doorasho loo aado ayuu leeyahay qodobka sagaashamaad faqradda ow ama xarafka ow aniga waxaan qabaa in aan golaha shacabka iyo aqalka sare intuba midna aanu sharci deji karin waxna aanu qaban karin hadduu caretaker noqonaayo ama sii haye sii hayaha wayaro ka bedelantaas sii haye awood lahaa jira oo shaqo qaba kara xukuumadda iyo baarlamanka ama instituushinada haddii wakhtigoodu dhammaado waxaa ka dhammaanaya legitimaysiga sidaas daraaddeed xeer ma soo saari karaan heshiise ma ansixi karaan maxaa la yidhaahdaa howla nuucaasa oo mustaqbalka wadanka taabanayana ma qaban karaan ma saxiixi karaan mana qaban karaan waxaa waye keliya waxay dabageli karaan ama raadraadraaci karaan xukuumadda iyo falalka ay ku kacayso iyaga oon xataa markaas awood u lahaa inay wax ridaan hadday xukuumaddu tahay xukuumad noocaasa waxaan ku dirayaa adduunka uguma horeeyo soomaaliya waa de xukuumad karays ku dhacay oo uu ka dhammaada wakhtigu waxaa waaye mithaal haddaan bixinno waddanka lubnaan muddo sanawaada ayaysan doorasho gelin baarlamankuna waa joogiyey wuxuu ahay caretaker ma uusan qaba jirin waxyaabo xelal oo muhiima ma uusan qaba jirin adduunkao dhanna saasay ka jirtaa waxay ku dhacday ciraaq meelo badanay ku dhacday midda labaad waxaa u caddaynaysa dadka caashakoos waxay hadda noqon kartaa murashax marka iyadoo murashaxa sidee haddana xubin baarlamaan u noqonaya this is the question waxa waye marka wax is imaanaya ma aha waa conflict of interest maxaa yeeley iyada hadda doorasho inay aaddo wey haddii lagu talagalo oo iyada rabto inay aado marka xildhibaan waxayna tahay xildhibaanaday hadda tahay marka waa in xildhibaannimadu dhammaato ay doorasho aado waxay ahayd madaxweynuhu inuu marka wakhtigu dhaco baarlamanka kala diro laakiin keertaykar ahaan usii joogaan waad maqlaysaa xildhibaan caasho koos abukaati maxamed waxa uu yidhi sidee isku qabanaysaa in xildhibaanada oo wakhtiga ka dhammaaday haddana musharax ah in sharci ay ansixiyaan waxay isku qabanaysaa sharciyan annagu halkaas ayaa lagu soo saaray raallaa lagaha weliba markaanu soo saarnay sharcigan madaxda musharixiinta ah uu ka mid yahay madaxweynahaygii mudane xasan sheekh maxamuud way raaceen wayna ogolaadeen kamayna hadlin maxaa markaa looga hadli waayey oo loo odhan waayey baarlamaanku ma sii shaqaynayo hay-adihiisa dastuurigaana waxba kama jiraan maxaa loo odhan waayey marka annagu waan shaqaynaynaa cidna uma joojinayno waxaan u dhaaranay dalka iyo dadka iyo diinta haye cabdulaahi maxamed horta aniga waa ixtiraamaya xildhibaanada xildhibaanadayda waaye dal gaar ah ay leedahay gooni ma jiro waa dalkaan isla leenahay iyadana xildhibaan noo ah keliya waxaan leenahay annaga sharci nagu ahow noogu ahow xildhibaan waxna noogu ansixi markii horeba afartii sano horeba maana kugu haysanay waxaad ansixinaysay iyo waxaad soo waday maalinna maana mucaaradin laakiin hadda waxaan leenahay waqtiga waa dhammaaday maadaama si sharci hadhow nagu matal inaad sharci si sharci nagu matashaan rabnaa midda kalentana waxaa dadka soomaaliyeed aan rabaa inay ogaadaan soomaaliya wax la yidhaahdo hebel waa qaradumis iyo hebel waa intuu ka baxay iyo dalal kale usoo orday iyo horta waxa soomaaliya waa kusoo wareernay waxaa fiican dadku inay runta isu sheegi karaan war walaalo wakhtiga waa kaa dhammaaday si sharciyada ood nagu xukumi kartid aan samayno madaxweynuhu shalay waa la doortay asagoo madaxweynehen haddana waa la dooranaya haddii uu cod helo waa la xukumayaa laakiin in la siyaasadaynin oon dadka bulshada ilkala irdhaynin waxyaabaha dhow aan la soo celin karin oo amniga wax u dhimaya in la yidhahdo yani dalalka dalkaani danan badanuu leeyahay siyaadadiisana hadda dadaa maamulo oo joogo heshiisi ayaa gala ilaa hadda waxaan ku celinaynaa war sharci ha nagula xukumo sharciga haddiin wax noogala helo waa taageersannahay laakiin haddaad tirahda anaa meeshan kuu fadhinaya weligaa haddee walaalow afar sanaan isku ogeynay meel kale aan ku heshiino heshiis bulsho almuslimuuna calaa shuruudi ma layidhi wax aan ku heshiinay aan fulino haddii aan bedelaynana haddana aan dadka qayb kale isu keennoon codbixin hor leh aan galno aan wax ku bedelno laakiin wixii horeentaan annagu taagannahay sharci aynaan nagula xukumaan rabnaa dastuurka qaybo badana hadda looga dheelowhayaa dheesha ha laga dhaafaan leenahay walaalinimada iyo amnigana wuxuu ku sugmaaya sharciga in loo hogaansamo haye xildhibaan caashe maxaa diidan in tabashooyinka jira in xal laga gaaro si muddada hartay looga faa'iidaysto wax alla wax diidan ma laha laakiin saynab horena waan kuugu sheegay haddii ay arrintu taagan tahay middi middi ku taag waxbay noo hagaagi maayaan laakiin haddii inta laysku yimaado laga wada hadlo hadda iyagiiba hadda laga laayahay tasxiixayaashii heshiiskan keenay baa laga laayahay markhaatina waad ka tihiin dadku waxay ka hadlayaan ay macal musharixiintani sheegaan gado iyos iyo maxaadanay waqooyiga soomaaliya reer waqooyiga aan ka mid ahay anigu war yaa shaqo kaaga dhigay gada jubbaland waxau hadlaya axmedoo noole yaa kaaga dhigay waqooyi inaad u hadasho waqooyi anaa ka dhashay anaa u dhashay ma fahantay annagaa maamulanayna lixdii bisha labiyo tobnaad waad arkayseen wixii wacdarii ka dhacay hoolka weyn walaalayaalow hal diidanigeeda ku xoqataba weydee bulshada soomaaliyeeday dowladdu way wadaa doorashooyinkii baa lahay waxaa lay leeyahay maxaad u ansixisay miisaaniyadda ay ku jirto miisaaniyaddii doorashooyinku in dalka waan ansixiyey waxaa lay leeyahay maxaad shuruucda u samaynaysaa shuruucda waan samaynayaa waan ansixinayaa ilaa baarlamaan lasoo doorto soomaalida ibedelana ama jeclo ama ha jeclaanin mudane anigaa xildhibaana golaha shacabkuna wuu noo furan yahay waananu shaqaynaynaa mudaxileedka dhammaaday baarlamaanka labada aqal maxaa ka dhalan kara marka la eego xaalada dalka iyo isku tanaasul la-aanta dhinacyada siyaasada dalka abukaati maxamed
horta laa qadar allah ilaahay ma qadiro laakiin waxaa ka dhalanaya deganaansho la-aan siyaasadeed deganaansho la-aan siyaasadeedna waxay geli kartaa wadanka inay dib dagaal u geliso waxay geli kartaa in dib wadanku u kala gogo waxay keeni kartaa in qodobka toddobaad ee maaragtay security council dib loo galo oo trustship dib loo aado wax badan ayaa dadka aqoon-yahankaahi ay arkayaan waxaan markaa anigu waxaan baarlamankana mucaarad kuma ihi murashaxiintana kama midihi laakiin waxaan maalayaa dadweynaha raba inay ogaadaan qodobada dastuuriga inay wax ka ogaadaan wadanka baarlamanka ayaa hadda wakhtigiisu dhammaaday wax alla waxay soo saareenna waxaan ballan ku qaadayaa haddii jaanis yimaado constitutional courtiga inaan horgeyno haddaan nahay sharciyaqaano wax alla wixii ay soo saareen oo wakhtigaas ay soo saareen waxaa intaasii dheer qodobo dastuuriya oo la bedelay baa jira cutubka shan iyo tobanaad ayaa dastuurka lagu bedeli karaa wuxuuna ku ansaxaa baarlamanka markuu maro kadib referendum wax la yidhaaho qodob la soo bedelayna lama adeegsan karo qodobada laysku soo raacay ayay tahay in la raaco oon la dhinac marin kolley baarlamankan tobanaadna baarlaman kooiyo tobanaada ku xigi doona fikirkaygana waa un la dhegaysan doonaa baarlamanka kama soo horjeedo xukuumaddana gooni kama soo horjeedo laakiin waxaan kasoo horjeedaa supremacy of the law in lagu tunto amba saraynta sharciga in lagu tunto dib u dhaca ku yimid doorashada soomaaliya xildhibaan caashe koos maxamuud cumar saameyn ma ku yeelanaysaa jadwalka doorashada madaxweynaha ee sideeda februari dibudhac baa yimid yaa dooranaya madaxweynaha waxaa dooranaya baarlamaankii baarlamaankii baan laba haynba oo oo isagii baana gacan lagu haynba madaxweynaha kuma yeelanaysa sababta nagu yeelana waa inii caddaynaya haddaan ka soo qaadno labada kun iyo labaiyo tobankii wakhtigii kambaalaan ka odhla siiyey sanadkii xilliguu ku dhammaaday waa loogaa labaatankii sebtembar baa la yidhaariyay anigoo xildhibaana intaana waxaa sii hayay madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed oo dalka ka saaray kumeelgaadhkii tobankii sebtembar baa la doonsaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud intaas waxaa sideed bilood iyo tobanka cisho way socotay waa marka wanaagga dalka in laga taliya la rabo abukaati wuxuu yidhi baarlamaan kuma shaqayna waa runtiisa lix bilood maanu shaqaynayn waxaana waxaas keenay madashii lagu heshiiyey baan anagu u hogaansanaanay dalkayaga inaan la jaqjaqlaynoon ku hayno madaxweyne xasan tobankii sebtembar bay kaga ekayd firaaq ma gelin dalka madaxweyne isagaa nooga sii ahaa sideedii februari markii laga guulaystay maalintuu xilka ku wareejiyey madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed uu madaxtooye kasoo guray mudane xasan sheekh maxamuud ay dowladdu way socotay waxaan leenahay wax isaga qusaynaysa haba yaraatee ma jirto sharci ahaana laba boqol iyo konton xildhibaan oo sanatar iskugu jira baarlamaanka ayaa sharci siiyey ilaa doorashada hay-ad kasta qofkii badal lahaa u yimaado inay sii haynayaan cabdulaahi maxamed dibudhaca guud ahaan muuqda saameyn ma saameynayaa doorashada madaxweynaha saameynu ku yeelanaya wax diidi karana ma leh sababtoo ah haddii shaqada baarlamaanka laga shaqayn lahay xukuumadda ay qaadan lahayd waxyaabaha mogtahay ee doorashadan in la curyaamiyo sababtu ah waa tan baarlamaanku laftigiisu qayb ka ahaa ee lagu eriyey wakhti aan munaasab ahayn ra-isul wasaarihii yidhi doorashada waa in wakhtigeed ku dhacdo taas marka iyadoo laga duulaya ayaa mar kasta waxaa la samaynayaa waxyaabo u samaynaya jidgooyooyin habkii ay doorashada ku dhici lahayd waxaa ka mid ah heshiiskii siyaasadeed halkan lagu galay yacni habracyada hoose oo lagu talgalay in loo habeeyo ayaa haddana dhinac kale loola meeray baarlamaan waxaa kuusoo hareeyay xasan sheekh wakhtigiisii xasan sheekh koo iyo tobanka sebtembar aa la dooran lahay maxaa yeeley sebtembar koo iyo tobanaa lagu wareejin jiray oktoobar iyo nofembar iyo disembar iyo janaayo inta beriyo ka harta sebtembar iyo sideedda beri lasku daray yani biilka shanaadii noqonay waxaasna waxay ahayd heshiis siyaasadeed oo ay isku raaceen dowladda federaalka baarlamaanka guddoonkiisii xukuumaddii madaxweynihii ay raalli ka yihiin oo heshiis ayaa laisla waday ma jirin dood isdiid haddii ay dowladdan ka shaqayn lahayd in maamul goboleedadeeda ay yani ay ka shaqaysiisato musharaxiintu musharaxiin bay imaan lahaayeene doorashadan bay kasoo qaybgelin lahaayeen laakiin yaa diiday oo wixii kala geeyey dadka hawshooda waaye muddada yaree hartay haddii doorashadu ku qabsoomi weyso abukaati maxamed maxaa dhacaya dalka si xagguu u jihaysanaya dalka horta wax soo socda alla subxaana wa tacaala keligiisaa og laakiin waxaan qiyaasaynaa haddii dalku oo sidii lagu heshiiyey oo xukuumadda ama nidaamka hadda jira loo idmaday ama kii ka dambeeyaoo imaan doona markii loo idmaday au ilaali waayo oo ay dhacdo in oo wakhtigiisii dhaafo waddanku waxaa imaan karta inuu kala go'o waxaa imaan karta in dagaal dhaco waxaa imaan kara in qodobka toddobaad oo maaragtay un-k ama security council la galo oo trustshipka la galo maxaa yeelay haddii la waayo mu'asasaadkii ama maaragtay institutionadii jiray waddanka hadday hal mar dhacaan waa dhibaato laakiin waxaan isleenahay ama solution siyaasadeed la keenaa ka hor xukuumadda ama maaragtay qolada hadda xilka haysana waxaan ugu yeeri lahaa inay odayayso oy fadhiisato oy dadka la fadhiisato oo arintaas heshiis siyaasadeed oo dastuurka iska dhinac marsan laakiin bulshadu ay ku heshiisay oon hadhow layska daba jiijiitamin inay keenaan maxaa yeelay madaxweynuhuna hadduu bisha idinku sideedaa tiriheen bisha toddobadeedu dhacaya isaguna wakhtigiisu dhacaya marka bisha february toddobadeeda hadduu dhaco madaxweynuhu baarlamankiina hadda dadka joogaa in badanoo anugu aan kamid aan aaminsanaha baarlamanku inuusan legitimate ahayn xukuumadduna of course iyaduna legitimace ma noqonayso kertekaray noqonaysaa haddaanba aaminsannaha habka ay u shaqayso inaysan saxahayn xukuumaddu laakiin wax walba ha yimaadiino waxay u baahan tahay in laga sii fikiro xukuumaddan waxaan ugu yeeraynaa inay maarata ama madaxweynuhu maadaama uu yahay garantaarka ama ilaaliyaha dastuurka uu yahay inuu xal keeno iyadoo oon dastuurka la jibinaynin inta la dhinac maro dadka kale oo stakeholderska ama bulshada ah in heshiis laga keeno laguna fuliyo saasaan soo jeedinaya aniga doorashada dib ayay u dhacday mudaxileedka baarlamaanka wuu dhammaaday maxaa xal ah xildhibaan cashikoos maxamuud cumar waxaa xal ah waxaan leeyahay soomaaliyey aan isku nimaadno aan wada hadallo heshiiskan aan wadno waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in lays wada raaco ummadda soomaaliyeed oo dhan inaan wada tashanno aan wada hadallo waa aan heshiino walaalaha iyaga heshiiska diidanow heshiiska ogolaada madaxweynaha jamhuuriyaddow oday soomaaliyeed baa tahay madaxweynihii jamhuuriyaddaa tahay ummadda soomaaliyeed ha loo dhibriyo war ha la yska daaya middi middi ku taagta ha la isku tanaasulo ayaan leeyahay cabdulaahi maxamed xalka muxuu ku jiraa si doorasho heshiis lagu yahay ay u dhacdo wixii lagu heshiiyey in la fuliyo guddi doorasho oo loo dhan yahay oo maaratay oo shuruudihii doorashada xeerka doorashada loo dhammaystiro dadka ka qaybgelayna ay ka bannaan yihiin dadka yani ama dowladda hay-adaha dowladda kala duwan ama mid ciidan ama mid shabilba ha noqotee iyo dadka danleyda siyaasadeed danayaasha siyaasadeed inay ka heshiiyaan oo isugu yimaadaan oo wax laisla ogol yahay ayaa laga rabaa ugu dambayntii abukaati maxamed muxuu xalka kugu muuqdaa si halkan looga dhaqaaqo oo wakhtiga haray looga faa'iidaysto qolada xilka haysa iyo qolada xilka sugaysoo rabta labadaba waxaan ka codsanaynaa ama uu xalku ku jiraa inay isu tagaan hadlaan xalna noo keenaan xukunka qaarna waa haayaa qaarna wuxuu uu sugayaa mana la ogaan karo cidda oo ku imaan doonto marka waxaan ka rajaynaynaa insha allahu inay muwaafaqo isu keenaan sida ugu dhaqsida badanneh taasaan rajaynaynaa kadibna horaan u soconaynaa haddii alla yidhaaho aadna waa u mahadsantihiin intaa ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada muqdisho waxaa barnaamijkay gala qaybgalay xildhibaan caashe koos maxamuud cumar oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsan cabdulaahi maxamed aadan cabdulaahi farey gudoomiye ku-xigeenka guddi ay magacaabeen midooda musharaxiinta madaxweynaha sidoo kalena ah mudane ka tirsanaa baarlamaankii sideedaad ee dalka iyo abukaate maxamed xasan maxamuud maroko oo ah sharciyaqaan soomaaliyeed inta barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad bay umahadsantahay zaynab abuukar maxmed oo barnaamijka faaqidaada toddobaadka nala socodsiinaysay ayay taasi ahayd
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
markana dhegaystayaal nala dhegaysta heestan
lafta dhabarka celisa labaa dhinaci noqote dhawaacbaygu yaallow dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa labaa dhinaci noqote ruux dhimaasha jooga ilaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste ruux dhimaasha jooga ilaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste axdigii dhaxdeenniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dheegihii ka tuurte axdigii dhaxdeenniyo wada dhalashadeeni dhisaynaad dheegihii ka tuurte miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhegeen dhabta hooyo kugu qabaan miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhegeen
igadhowr dhibaatada ragga laguma dheele ragga laguma dheele
dhibaatada ragga laguma dheele ragga laguma dheele sidaa dhulguyooda yicdiisu hoorto laga dhaansanayaan ku dhowrayaa weli sidaa dhulguyooda yicdiisu hoorto laga dhaansanayaan ku dhowrayaa weli dhabankaaga ruuxu leh ifka cagama soo dheeli dambaalkii wadkaygay kuma dhaafi karaye dhabankaaga ruuxu leh ifka cagama soo dheeli dambaalkii wadkaygay kuma dhaa kuma dhaafi karaye kukula wareegiyo dhimbil miyaanay kugu noqo isku soo dhageeniyo dhulkaashadi macaanay kukula wareegiyo dhimbil miyaanay kugu noqo isku soo dhageeniyo dhunka shadi macaanay
miyaan aadan kuba dhaleen xawonaaska koo dhegay rabta hooyo kugu qaba miyaan aadan kuba dhaleen xawonaaska koo dhegay rabta hooyo kugu qaba iga dhow iga dhow iga dhow dhibaatadaha ragga laguma dheele ragga laguma dheele
guud ahaanba waxaan intaasi ku soo gebagabayn doonnaa idaacaddii fiidnimo ee halkan si wada jirayda kala socodsiinayeen jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa tin iyo tiin idaacaddan idaacad lamid ay isugu iman doonna waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo dhibaatada ragga laguma dheele ragga